الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله فصل في حد السرقة وتقطع ولا جري بوري يد السارقي qofkii waxaday gacantiisa bithalaathati sharaa'ita shardiyaal saddexa helistoodaa lagu jarayaa alawalu an yakuuna waa inuu ahaado ee asaariqu baaliqan mid qaangaadha wathaaniina caaqilan an yakuuna waa inuu ahaado caaqilan mid miyir qaba wathaalithuna an yasriqa waa inuu xado nisaaban xoolo gaadhsiisan intii gacanta laysku jaraayey nisaabkaasi oo qiimatuhu qiimihiisu yahay rubcu diinaarin diinaar rubci min xirsi mithlihi maalkaas oo kale meesha lagu ilaasho waa inuu ka xado laa milka lahu nisaabkaasi oo laa milka milki aanu lahu isaga u sugnaanin fiihi dhexdiisa aanu ugu sugnaan oo aanu wax ku lahayn walaa shubhata shubhana aanay fii maalilmasruuqi minhu ka wax laga xaday maalkiisa aanay ku sugnayn walaa shubhata lahu baan filayna sooma lahu sooma lahudama qori walaa shubhata shubhana aanay lahu isaga u sugnaan saariqa fii maalilmasruuqi minhu ka wax laga xaday maalkiisa aanay ugu sugnaan wa tuqtacu waa la jaray yaddu gacantiisa alyumna ee midig min mifsali lkuuci kafka ama cukurka kala goyskiisaa laga jaraya fain saraqa hadduu waxado haaniyatan haaniyan mar labaad quطicat waxaa la jarayaa rijluhu lyusraa lugtiisa bidix fain saraqa hadduu xado haalihan mar saddexaadna quطicat waxaa la jaraya yadahu lyusraa yadahu lyusraa gacantiisa bidix fain saraqa hadduu waxado raabica mar afraadna quطicat waa la jarayaa rijluhu lugtiisa alyumna ee midig fain saraqa hadduu xado bacda daalika intaa dabadeed ay bacda araabica ama bacda qaطci rijlihi alyumna cusira waa la khasirayaa un wa qiila waxaa la yidhi yuqtalu waa la dilayaa khasiraad qura maahee waaba la dilayaa baa la yidhi halkan markaa wuxuu kaga hadlay mualifku ciqaabka qofka waxada الsariqa xadu sariqa marka asariqa wa akhdu maali algayr calaa wajhi alkhufya wa ikhraajuhu min xirsihi bitacaddi waa in la qaato maal cid kale leedahay oo si qarsoon loo qaato oo laga saaro meeshii uu ku ilaashanaa maalkaasi oo markaa tacaddi lagu qaato xadgudub waana xaaraan bilkitaabi waasunnati walijmaac xadkiisa iyo ciqaabkiisuna markaa waa qaطci weeyi wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa markaa qaطcigaasi wuxuu sheegay inuu leeyahay shuruud shuruuddaa qaarkood waxay u noqonayaan saariqa ka waxaday qaarkoodna waxay u noqonayaan masruuqa shayga la xaday marka shuruudda saariqa waxaa ka mid ah an yakuuna inuu ahaado baaliqan mid qaangaadha caaqilan miyir qaba oo sabi iyo majnuuntoona haddii ay waxadaan qaطci ama gacan jaris lagu ciqaabi maayo wakadalika mukhtaaran waa inuu ahaado waa inuu arrintaa ikhtiyaarkiisa ku sameeyey oo haddii waxa weeyaan lagu khasbo oo ikraaha shuruuddiisu ay dhammaystiranto dee markaana la jari maayo qaasidan waa inuu ahaado oo xoolahan dee tacaddi inuu ku qaato qarsoodiye waa inuu qastiyey waxaa dee qastigana ku baxay kii ku khaldamay oo kale dee maal oo dee maalkiisii moodaya tusaalahaan caaliman bitaxriimina waa inuu ahaado dee waa inuu garanayo inay arrintaasi xaaraan tahay hadduu yahay qof muslim oo markaa ishtiraakiye laga dhaadhiciyo o la yidhi xoolaha waa la wada leeyayo nina nin waxba kama laha oo is yidhi wuxuu waa isku wada midun kaag iyo ka dadka kale oo caalim bitaxriim ba aanu ahayn qofku dee waxaanu ogeyn oo aqoon iyo cilmi aanu lahayn mukalaf kuma aha markaa taas waa shuruuddii laga rabay saariqa halkana wuxuu ku sheegay shuruud ulmasruuq shayga la xaday shuruudda isna laga rabo si xadkani u waajibo waxaa markaa la shardiyaa inuu noqdo nisaab yacnaa qadar shareecadu ay sheegtay haddii qofku xado in gacanta lagu jarayo walihaada buuhi wa an yasriqa inuu xado wayushtaradu waxaa la shardiyaa an yasriqa inuu xado nisaaban inuu xado nisaabkii uu dabeetana caddeeyey nisaabkaasoo qiimatu ay tahay rubcu diinaarin diinaar rubci oo dahab markaa khaalis ah oo madruub oo dee qaabkii lacagta loo sameeyey wixii ka yar markaa gacanta lagu jari maayo marka waa inuu rubcu diinaar noqdo ama wax rubcu diinaar la qiimaa waa inuu noqdo walaa tuqطacu yadu saariqi ila fi rubci diinaarin fasaacidan buuhi rasuulku xadiidka caaisha bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen wixii markaa rubcu diinaar ama aan dee diinaar ahayna qiimuhu baa loo egaya rubcu diinaar waa inuu la qiimeeyo halaathatu daraahimka axaadiidka qaarkeed kusoo arooray dee rubcu diinaar bay markaa la qiima ahayd min xirzi milihi xoolahaasoo kale meesha lagu ilaasho waa inuu ka xado waa shardi kaleo masruuqa u noqonaya oo maxruus waa inuu yahay masruuq maxruus oo qofka lihi waa inuu uu dhigtay meel la odhan karo xoolahaasoo kale qofka dhigtay ma dayicin oo yushtarad kownuhu muxarazan wixii aan markaa muxaraz ahayn qaci ka dhalan maayo oo ay dee midhihii dhirta ku yaalay iyo xoolihii daaqaya iyo qofkii wax ka xaday inaan la jarayn buu rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam uu sheegay xirsiguna dee makaan buu noqon karaa sida khasnad iyo guri lagu qufulay iyo waxaa kaloo dee uu noqon karaa xaaris buu noqon karaa maxaa xirsi noqonayo goormaa la odhanaya qofkani maalkiisii ma dayicinoo meeluu ugu ilaashanaa baa laga qaatay yurjacu fi dalika ila alcurf arrintaa curfigaa loola noqonayaa waayo shareecadu ma xadidin oo may odhan maalka meel heblaayo la dhigaana waa muxaraz ka meel heblaayo la dhigaana waa mudayac oo saas ayaa markaa ay ku kala xukum duwanaanayaan shareecadu ma odhan xirzu lmithli taasina dee waa kala duwanta oo alaabuhusay u kala duwan yihiin baa meesha dee lagu xifdiye lagu ilaaliyaana ay u kala duwanaanaysaa waayo nisaabkaasi ama maalkaasi oo laa milka lahaansho lahu isaga aanu u sugnaan fiihi aanu ugu sugnaan waa inaanu waa shardi kale oo maalka laftiisa loo shardiyaye waa inaanu maalka isagu lahayn hadduu isagu leeyahay dee laa qaطca waa iska waadix taas haddii wax uu ku leeyahay oo dee maal mushtaraga u yaho isagii cid kale ka dhexeeyana dee milki baa ugu sugnaaday oo markaa qaطci jiri maayo waxaa kaloo loo shardiyaa walaa shubhata shubhana aanay lahu isaga u sugnaan ee lisaariqi fii maalilmasruuqi minhu kan wax uu ka xaday maalkiisa aanay shubha ugu sugnaan oo shubhadii waxaa ka mida tusaale ahaan dee baytulmaalkii oo kale ayaa qof muxtaaji wax uu ka xaday shubha ugu sugan oo dee xaq inuu ku leeyahay buu dee qofkii aaminsan yahy ama qofkii nafaqadiisu ay ku waajibtay buu wax ka xaday asalkiibaa faracii wax ka xaday ama faraciibaa asalkii wax ka xaday kolley waa masaa'il khilaafkeedu uu badan yahay waxaa la mida kii markaa deynta lahaabaa kii deynta uu ku lahaa wax ka xaday biqasdi alistiifaa addoonkiibaa maalu sayidii wax ka xaday markaa dee shubha ugu suganoo xuduuddana shubhada waa lagu riixaa oo tudraw alxuduud bishubahaat xadiidku yaanu marfuucan u ansixi u ansixi laakiin axaadiid kaloo dee saxeynka ku jirta baa laga qaatay sida xadiidkii maaciz iyo in xuduudda markaa shubahaadka lagu dafiyo wakadalika dee ahar mawquufa isagaa buu sugnaaday idraw alxuduuda bishubahaat markaa markuu leeyahay laa milka lahu fiihi macnuu waxa weeye waxaa la shardiyaa an yakuuna almasruuqu mamluukan ligayrihi ligayri saariq shayga la xaday waa inuu yahay miduu kan kan xaday mooyaane qof kale dee uu leeyahy walaa shubhata lahu fii maali masruuqi minhuna kaa uu wax ka xaday yani shubho uu isleeyahy maalkiisu waa kuugu banaanaanaya waa inaana jirin halkana markaa wuxuu ka galay halkee la jarayaa wa tuqtacu waa la jarayaa buu ihi yadduhu gacantiisa alyumnaa ee midig min alkuuci baa laga jarayaa markaa dee midigta in la jarayo waa horta in gacan la jarayo qur-aankaa caddeeyey faqtacu aydiyahuma in markaa midigta la jarayana waxaa loo xujaystay qiraa'ada ibnu mascuud faqtacuu aymaanahuma sanadkeedu markaa uu ansaxayo xataa haddaanay qur-aan noqon dee sida xadiidkii axaadka ahaabaa markaa xujo ay noqonaysaa in midigta la jaraano waa sida khulafada iyo dee man bacdu min al aima ay ku dhaqmeen waana sida saxiixa waxaa laga jarayaa min mifsali lkuuci baa laga jarayaa buuhi mifsalku waa kala goyska marka kuucuna waa laftaas markaa kafka iyo saacidka oo dhudhunka ah kala goyska xidhiidhiya ayaa laga jaraya halkaasaa laga kala saaraya waayo waayo iyad haddii la itlaaqo intaasaa looga jeeda walihaada baa marka intaa in ka badan looga jeedo la qeyda waaydiyakum ila almaraafiq laakiin marka la itlaaqo waa alyad intaasaa looga jeeda tuqطacu yadhu yaduhu alyumna min alkuuc wa calaa hada camalu صaxaaba fain saraqa hadduu xado haaniyan mar labaad quطicat waxaa la jari rijluhu lyusraa baa la jari gacanta bidix maahee lugta bidix baa la jaray iyadana mifsalu lqadam baa laga jarayaa dee kala goyskaa markaa ay dee qur-aantu ku taallo ayaa laga jaraya qiyaasan cala almuxaaraba iyadoo xadd ulxiraaba looga qiyaas qaadanayo xadiidka kusoo arooreysa waa daciif oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markuu xad lxiraaba ka hadlaayay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf ta kale calaa hada camal khulafaa abubakar iyo cumar iyo cali iyo saasay yeeleen gacanta bidix kamay jarin aayadda daahirkeedu waa in gacmaha laga gurayo soomaa faqtacuu aydiyahumaa walihaada baa najda alxaruuri ninkii la odhan jiray khaarijiga ahaa cabdullaahi bnu cabaas markuu weydiiyey yihi ilaahay gacma in la jarayaa buu sheegay xaggee lugaha la jaraya laga keenay ilaa garabkaa laga jarayaa bay leeyihin khawaarijtu xabad baa loo reebi maayo ayaa wuxu uhi saasay dee ay ay saxaabadu waxa weeyaan ay ay ka fahmeen hada fahmu الصaxaaba nacam oo aayaddan iyo aayaddaa kale ayay isu geeyeen fainsaraqa hadduu xado haalian mar saddexaad quطicat waxaa la jaray yadduhu lyusraa gacanta bidix fainsaraqa hadduu xado raabicana quطicat waxaa la jarayaa rijluhu lyumna marka aahaar baa ku soo aroortay aanan sixin abubakariyo laga soo wariyey laakiin cali bin abi aalib waxaa ka ansaxay mar haddii lugya gacan la jaro khalaas wax dambe inaan la jarahayn ayaa cali bin abi aalib radi allahu canhu ka ansaxay fain saraqa hadduu xado bacda dalika intaa dabadeed cuzira waa la tacziiruuna waa si uun in la xidho iyo in la garaaco iyo in kharaama maaliya laga qaadayo si uun baa loo tacziiri doonaa wuxuu imaamku u arko in xumaantaa lagaga celin karo ayuunbuu ku samayn doonaa wa qiila waxaa la yidhi buu yidhi yuqtal waa la dilayaa yacnaa haddii afar jeer afartaa xubnood waaxoodba marka la jiro haddii haddana uu xado waa la dilaya marka xadiid baa kusoo aror xadiidku waa daciif weeye munkar buu ku sheegay nasaa-i wakadalika alimaam ibnu cabdilbar raximah allahu tacaala xuduudda kale lafteeda haddii cuquubaadka ama macaasida kale xadka waajibisa haddii ay soo noqnoqoto qatli ma gaadhaan zinadii iyo qadfigii marka kana waa lamid un marka tan uu qiilada ku keenay waa qowlkii qadiimka ahaa weeye inaan la dilahaynoo markaa la tacsiirayaana waa qowlka shaafici ee jadiidka faslun fii axkaami qaatici ariiq kii markaa shuftada ahaa axkaamtiisa fasalkii ka warramay weye wa qutaacu ariiqi kuwa shuftada ah calaa arbacati aqsaamin qeybo afara weeye yacnaa min xaysu xukmihim wamaa yufcalu bihim marka laga xagga xukumkoodii waxaa lagu samaynayo in qataluu buu yidhi haddii ay cid dilaan oo lam yaakhuduu lmaala maal aanay qaadan qutiluu waa la dili doonaa fain qataluu hadday dilaan cid oo akhaduu lmaala maalkii ay qaadaan qutiluu waa la dili oo wasulibu waana la deldeli abaasaa la isugu dari wain akhaduu lmaala maalun hadday qaataanoo walam yaqtuluu cidna aanay dilin tuqatacu waa la jarjari aydihim gacmahoodii wa arjuluhum min khilaafin isweydaar baa loo jari fa in akhaafuu haddii ay dadkii baqdin geliyaan fain akhaafuu sabiila haddii ay waddadii baqa dhigaan dadkii maraya ay baqa geliyaan walam yaakhuduu aanay qaadan maalan xoolo walam yaqtuluu cidna aanay dilin xubisuu waa la xidhi doonaayo wa cusiruu waa la tacsiiri waman taaba ka toobad keena minhum yaga ka mida qabla alqudrati caleyh intaan la qaban saqata waa dhacaya canhu isaga waa ka dhacaya alxaddu xadki wa ukhida waxaana lagu qabanayaa bilxuquuqi oo dee hadduu cid dilay iyo haddii uu maal qaaday iyo xuquuqdaasi dee looga hadhi maayo towbadu dee xaqa ilaahay ayuunbay ayuunbaa lagaga dhaafayaa dee xaqii bani aadamka towbada lagaga dhaafi maayo marka qutaacu ariiq waa kuwii markaa shuftada ahaa sida saxiixaana ama banaanka ha joogaan ama beldada dhexeeda ha joogaan ama hub ha sitaan ama yaana hub sidan mar haddii ay waxa weeyaan dadkii laynayaan oo ay boobayaan oo ay dhibaataynayaan qutaacu uruq qutaacu ariiq weeye ciqaabkoodana qur-aankaaba lagu caddeeyey inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaada marka wayascawna fi lardi fasaadan taas waxay daliil u tahay yacnaa kullu man yasca fi lardi bilfasaad oo khalkhal gelinaya amniga iyo istiqraarka inuu aayadda soo gelayo an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim wa arjuluhu min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi اdunyaa walahum fi alaakhirati cadaabun cadiim marka waxaa la isku khilaafay uun awdani ma litanwiici baa ah mise waa litakhyiir oo ma nooca dembigooda ayaa ciqaabku uu ku xidhan yahy kuu noqonayo mise waa litakhyiir oo dembigoodu kuu doonayaba ha noqdee xaakimkaa kala dooraaya waxaa lagu samaynayo waxaad aragtaa markaa haddee shaaficiyadu waxay mareen awdu inay tahay litanwiic inay tahay waana sida cabdullaahi ibnu cabaas ka ansaxday jamaahiiru ahlilcilmina ay ku tegeen walihaada buu ihi in qataluu walam yaakhuduu lmaala qutiluu haddii ay cid dilaan maal la-aanay qaadan waa la dilaya waxaa lagu dabaqayaa an yuqataluu oo xaaladda ah wain qataluu hadday cid dilaan wa akhaduu lmaala qutiluu wa sullibuu waa la laynayaa waana la deldelayaa aw yusallabuudaas ayaa u daliila wain akhaduu lmaala walam yaqtuluu hadday maalun dadkii ka xoogaano cidna aanay dilin tuqaacu waa la jari aydiihim wa arjuluhum iyo lugooda min khilaaf isweydaar aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin baa loo daliishay fain akhaafuu haddii ay dadkii baqogeliyaanuun walam yakhuduu maalan maal la aanay qaadan walam yaqtuluu axadan cidna aanay dilin xubisuu waa la xidhiyo wa cusiruu waa la khasirun aw yunfaw min alard waa nafyu min alardi bay ku fasireen markaa xabsi qofka mar haddii la xidho waa qof la mastaafuriye weeye hadda dusha kama haye shicir baana jira halkan fuqahada qaar ay soo qaataanoo nin la xidhay markaa uu sheegayey inuu mastaafuris yahay oo aanu ku jirin dadka dhintay kuwa noolna aanu ku tirsanayn kuwa noolna waxba lama wadaago fii cibaadi lmowtana maaha kuwa dhintay ee loo ducaynayana kuma jiro markaa xabsigu mastaafuriska ugu xun weeye haddii magaalada inta lagaa kaxeeyo hargeysa muqdisho lagu geeyo ama maka lagu geeyo weli xor baa tahay soo ma ogi laakiin haddii jeelka dhexe lagugu xidho ka hor mastaafuriskii uxumaa lihaadaba aw yunfaw min alardi ay ku fasireen maxay xabsiga ay ku fasireen waay waman taa uri ka toobad keena minhum xaalo iyaga uu ka mid yahay qabla alqudrati caleyh intaan la qaban toobad keena saqata waa dhacayaa canhu isaga waa ka dhacayaa alxaddu wa ukhida waxaana lagu qaban doonaa bilxuquuq xuquuqdii ilahay baa ihi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim macanaa ulaaika laa xadda calayhim weeyi leanna waa xuquuq ullahi subxana wa tacaala xuquuqda ilaahayna waxay ku dhacdaa bitawba laakiin xuquuqul aadamiyiin baa hadhaysa oo min alqisaasi walmaali ah oo ku dhici maysa iyadu maxay bitawbati min addemb toobadkeenka markaa dembiga uu ka toobad keenay faslun fii axkaami alsiyaal waitilaafi albahaayim waman qusida buu ihi kan loola soo qasdiyo huwa isaga biadan dhib fii nafsihi naftiisa loola soo qasdiyo aw maali ama maalkiisa aw xariimi ama dumarkiisa oo faqaatala dagaalama can dalika difaacan difaaca ugu dagaalamo can dalika ashyaada lasoo sheegay uu difaacayo waqatala cid dila ay fii dalika alqitaal dagaalkaa difaaca cid ku dila falaa damaana magdhowmuu calayhi dushiisa ahaan wa calaa raakibi daabbati daabbada ka saaran dushiisa waxaa haday damaanu maa shaygii magdhowgiisa atlafatu ay baabiisay daabatuhu daabadiisaa u saarayn marka halkanna waa asaa'il kii soo xadgudbay qaabkii loola dhaqmaayey oo haddii qofka markaa dhib loola soo qastiyo naftiisii ama maalkiisii ama xariimkiisii inuu isdifaaco xaq buu leeyahy ilahay baa hi waliman walaman intasara bacda dulmihi ulaa'ika ma calayhim min sabiil saa'ilkuna dee waa daalim weeye tacaddi samaynaya waayo haddii markaa naftiisa la jarayo ama xariimkiisa oo cirdigiisiiya meel lagaga dhacayo difaacu waajib buu ku noqonaya ilaahay baa yihi walaa taqtuluu anfusakum inuu sabab u noqdo iyo inuu isagu dilo waa soo gelaysa walaa tulquu biaydiikum ila tahluka marka inuu naftiisa istibqaageeda ama baqaageeda ku dadaalo oo ciddii goynaysa uu ka difaaco waajib bay ku tahi qofka laakiin waxaa laga soo reebaya un fii xaali lfitan marka xaalatu fitna lagu jiro walaa yadri alqaatilu bima qatal walmaqtulu bima qutil xaaladdaa weeyaan xaaladda axaadiisu ay tilmaantay in la sabro oo marada wejiga la saarto oo intaad wax dili lahayd adiga in lagu dilo aada ku sabirto laakiin xaalatu fitna marka aan lagu jirin inaad naftaada difaacdo oo xariimkaaga aad difaacda waajib bay kugu tahay maalkase waa kuu banaantay une waajib kuguma aha waay ولهذا إمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان لم يدافع عن نفسه حالة فتنة wuxuu ka baqday isdifaaciisu inuu fitno weyn sabab u noqdo bayna almuslimiina markaa daxa binafsi liyadfaca alfitnata can lmuslimiin si uu dadka muslimiinta fitnada markaa uga dafciyo xariimkiisi markaa dumarkiisii dee haddii lasoo weeraro oo la la doonayo in la kufsado faaxisho lagu sameeyana inuu difaaco waajib bay ku tahay waayo marka wuxuu yihi in markaa difaacu u banaayana dee axaadiida shahiidka ku tilmaantay baa u daliila man qutila duna damihi fahuwa shahiid waman qutila duna maali fahuwa shahiid waman qutila duna cirdi fahuwa shahiid bukhaariy muslim baa wariyey nacam marka mar haddii shahiid lagu tilmaamay inuu qitaalku mubaax u yahi u bannaan yahay ayay taasi daliil u tahay mar haddii qitaalkan uu u bannaayo shareecadu ay u fasaxdayna mar haddaanu wax tacadiya samayn qitaalka dhexdiisa dee wuxuu itlaafiye u baabiiyaa fi difaac wax loo idmay weeye wax loo idmay talafkiiyo baabaa ka dhashana magdhow laga weydiin maayo walihaada uri faqatala oo wax dila dafcan canhu falaa damaana caleyhi magdhow dushiisa ma ahan waayo inuu isdifaaco ayaa loo baneeyey oo loo idmay isdifaaciina talaf baa ka dhalanaya laakiin waa inaanu isdifaaca dhexdiisa tacadi samayn de hadduu isdifaaca dhexdiisa tacadi sameeyo marka magdhowgii waa lagu yeelanaya oo ilaahay baa yihi idfac bilatii hiya axsan idfac bilati hiya axsan e bilati hiya ashal oo arrinba arrinta ay ka fududdahay oo isku difaaci karuu isku difaacaya isagoo isku difaaci kara mid fudud hadduu mid culus doonto tacadi buu markaa sameeyey bay noqonaysa magdhow baa laga rabaa waxaa soo weeraray ama ha noqdo markaa insaan ama ha noqdo xayawaan isagoo iska difaacaya hadduu sheegaasi baaba oo magdhow la weydiin maayo awr qooqan baa markaa soo weeraray si kale iskama difaaci karo inuu toogta mooyaane wuu toogtay magdhow lagama weydiin karo wa calaa raakibi daabati daabada qofka saaran dushiisa waxaa damaanumaa shaygii magdhowgiisa tutlifu ay baabiso idaa kaanat macahu daaba hadday naf baabiiso iyo haddii ay maal baabiiso hadday habeen tahay iyo hadday maalin tahay hadduu dabada ka wadayo hadduu hogaaminayo hadduu saaran yahay ama lugtaa ku dhufato ama jeeniga ama ha qaniinta ama dabada ama mar hadduu saaran yahay ama uu wado macaha uu yahay dee isagaa laga rabaa inuu ka celiyo uu ka duwo shayga ay waxyeelayn karto laakiin haddii ay ka baxsato gacantiisa ay ka baxdo markaa magdhow lagama weydiinayo kadalika haddaana cidba wadinba daabadi rasuulku waa ka yidhi se bukhaari muslimba wariyeen alcajmaau jubaar ma yeedhaanku ma yeedhaanku wuxuu waxyeelaa waa hadur geel adoo iska dhex maraya hadday hali ku haraatido wadnaha garkiisa ay ku jarto aada dhimato waxba kuma lihid ninkii geelaa laha a gaadhigii hadduu qofku meel iska dhigto oo qof uu jiidho ama xoolo iminka heerkaasay maraysaa waddankeena sooma ogid gaadhigaagaad halkaa dhiganaysaa qof baa jiidhaya ama neef saa magdhow adiga lagu weydiinaya waxaa laga sheegay riye is-eryanaya ayaa soo yaacay gaadhi meel taagan buu orgi yaray madaxa ku dhufto maskaxdaa qaraxda ninkii gaadhiga lahaa baa laga qaaday maxaaman idinka sheegay anaabay igu dhacdaybe halkaana iska marayo gaadhi wata ayaa riyo sidaa u yaacayoo ganani gaadhigii mar qura afkaa hore ay kaga soo xaroodeen deetana orgi yar baa madaxa ku dhuftay xataa taayir kuma jirin halkiibuu ku dhintay dee waa layga qaaday magdhowgiisa bilkas marka khalkhal badan baa xaggaa jira oo shareeco looma eego amaa dawaabtu waxyaabaha ay cunayaan ay baabiinayaan ama zarc ha noqoto ama raashin ama wixii habeenkii ay baabiyaan magdhow baa laga rabaa qof kale waayo isaga waa inuu habeenkii ka xifdiso dawaabtiisa dadka maalintii waxay baabiyaanna waxba laga weydiin maayo waayo qofka lihi waa inuu ilaashado wey nacam halkaa markaa xanaabiladu iyagu waxay yidhaahdaan wixii ay wax ku yeelayso gacanteeda ama afkeeda markuu daabada saaran yihi waayo isagu dee wuu duwi karaa lugteeda wuu ka duwi karaa soo maha taa hore afkeediina dee wuu duwi karaa laakiin dabadeeda iyo lugaheeda dambiima isagaa maamuli karaa awrkii isagoo saaran ama dameerkii ama faraskii hadduu xaraatiyo ama mid daba mariyey dubka uu kaga dhufto indhaha oo ilaahay ka soo dhacdo ma maamuli kara bay yidhahdeen waay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira